sida hadda wuxuu naga caawinayaa oo aanu baarlamanka ugu keennay waxaa weeyaan helitaanka tirada saxda ah ee ciidamada qalabka sida waa wejiga koowaad ee aanu isleenahay hadda wii naga caawinayaa waa taas sababta oo ah dad badan oo naafo ah dad badan oo da-ah ayaa waxay ku jiraan liiska ciidanka ciidamada qalabka sida si aanu uga saarno oo ay u helaan xaqoodii iyo dhididkii ay dalkooda usoo diideen ama usoo difaaceen xuquuqdiisii xuquuqda ciidanku qaato ayaa hay-addani wakiil uga noqonaysaa waxaana laga saari doonaa eh, liiska ciidamada qalabka sida ee ay hadda ku jiraan
dowladda soomaaliya ayaa waddo qorshayaal lagu horumarinaya